ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta furay bangiga buugaagta ee muqdisho bandhigan oo ahaa midkii sideedaad ayaa waxaa kasoo qaybgalay aqoon-yahano macalimiin arday iyo qorayaal soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa bogaadiyey qorayaasha soomaaliyeed kaalintooda dowladliska dalka iyo kubcinta garaadka bulshada isagoona sheegay muhiimadda akhriska iyo qoraalka u leeyihiin dalka ay tahay mid lama huraan ah waxaan rabaa dhallinyarada halabuurkaa la timi inaan run ahaantii aada u bogaadiyo aqoonta waxaa la yidhaahdaa waa kayd aadamahoo dhami uu wada leeyahay oo ilaahay uu ku galladay haddii scandinavianka ama asia ama south america maanta aqoon uu ilaahay ku ilhamiyey dadkaa waa muhiim aqoontaa dhaxalka u wada ah aadamaha oo dhan inay dadka soomaaliyeed soo gaadho ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa tilmaamay in xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay ahmiyadsiinta iyo dhiirigelinta akhriska iyo qoraalka isagoona si weyn uga mahad celiyey mas-uuliyiintii iyo qabanqaabiyaashii bandhiga buugaagta ee muqdisho waxaa la eegaa dad dalkiisu ay waxna qoraan waxna akhriyaan oo inta la tababaro warshadaha ay ka shaqayn karaan ama ay maamulin karaan oo maarayn karaan laakiin haddii dadkii iyo dunyada aan waxba isdhaamin oo aqooniba aanay jirin cidina maalgashan mayso dadaalkaas xukuumaddu wuu calaamadsan yahay human capital development kobcinta karaanka dhallinyarada da-yarta soomaaliyeed oo aayaheenna ah dhincafinta kabacdi kharash badan baa la gelinaya waxbarashada keliya maaha caafimaadka waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado bulsho bed qabta ma noqon karno haddii hooyooyinka iyo aabbayaasha iyo waalidku iyo bulshada miyiga ku nooli aanay aqoon u lahayn ku filan caafimaadka